qaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamud raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan iyo si walbad inoo maqal dhegaysanaysaanbaa duhur wanaagsan kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warkayaga duhurnimo een maanta idin hayno xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka dab ka kacay xarunta kaydka ee raadiyo muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya axmed ducaali abdilaxaan madaxweynaha galmudug oo sheegay oo dilkii dhowaan ka dhacay galmudug ku eedeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya khilaaf xooggan oo haatan ka dhex taagan madaxda jubbaland iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobolka gado isbedello lagu sameeyey qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada saldhigga booliiska ee gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ee deegaanada koonfur galbeed ayaad maqli doontaa waxaan kaloo idin haynaa al-shabaab oo xukun dil ah ku fuliyey dad dhallinyaro ah oo ku sugan gobolka hiiraan waxaad kaloo aan idiin haynaa dhegaystayaal beelo walaalo ah oo ku dagaalamay gobolka hiiraan qodobada caalamka eed warkeeda duhur ku maqli doontaana kuwada ugu door karoon waxaa hiiraan oo dishay taliya ka tirsan ciidamada xamaas ee ka dagaalama waddankaasi qodobada iyo kuwo kale ayaa kuinay dhegaystayaal mar kale u diyaar garooba warkii oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaystayaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis warka maanta waxaa idiin soo saaray xasan axmed maxamed waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah jila jaamac jile aynu ku bilownay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ah ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay toban iyo labada bisha nofembar labada kun toban iyo sideedda waxa ay kulan ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee ku taalla magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ajandaha kulanka looga hadli doono ayaa ah aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dastuuriga waa hindisa sharciyeedka duulista hawada iyo ka noqoshada miisaaniyadda labada kun toban iyo sideedda maalinta arbacada ah ayaa kulanka golaha shacabka uu u baaqday waa maalinkii arbacada heedaynu soo dhaaftay ayaa waxa uu kulankii golaha shacabka ay yeelan lahaayeen u baaqday kooram la-aan ku timid maalinkaasi hase yeeshee maantay oo isniin ah ayaa lagu wargeliyey xildhibaanada baarlamanka inuu jiro kulanka golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ayaa weli waxaa horyaala hajadooyin dhowr ah kuwaasi oo u baahan inay dood ka yeeshaan si ay u meelmariyaan arrimahaasi warkii duhur ayaad dhegaystayaal la socotaan axmed ducaale xageen laxaaf madaxweynaha galmudugna waxa uu ka hadlay dilalkii ka dhacay gobolla waa gol waa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug waxa uuna dusha u saaray eedayn dowladda dhexe ee soomaaliya xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinta qodoboreedkaasi inoo haya deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud saacdii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dalal oo qaarkood la sheegay inay ahaayeen aanooyin qabiil waxaana dhacdadaasi dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaab madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayaa sheegay in khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu yahay mid dabudhac badan keenay haddii uu sii jirana uu sababi karo babar ku yimaada dalka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ku eedeeyey dowladda dhexe federaalka soomaaliya inay ku lug leedahay dalalkii sacdii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka galmudug wuxuuna sheegay in hukuumihii dowladda federaalka soomaaliya ay ku abuurtay ay ku qorxeen siduu hadalka u dhigay waxaan u tagnay oo isku raacnay dhammaantayo markii hore arrin kale waan u tagnay laakiin dalinaan u kuurgallo halkii sano lasoo dhaafay waxa isbedel iyo ku yimid ku yimid gobollada qaar aan akhbaaru dirnay iyo qaar aan tagnay labadaba waxaa aad iyo aad uga xumahay sanadkaas wax hoos u dhaca mooye wax kor soo kacay ma jirto gobolka iyadoo ay sabab u tahay khilaafaan isleeyahay dowladda federaalkaa saldhigo u ah haddeer wax balanballe iyo hobye iyo cadaado iyo ka qarxaya oo ukumihi ay meesha dhigeen ukumihi muddo maalintii laacaysa wada baxal ka soo baxaya yaa marka waxaan leeyahay war dowladda federaalka ahe ilaah baan idinku dhaashino ummadda u naxa annaga noo naxa dadka aad ku tiirsan tihiin oo wax ku tihiin waa annaga inaad sii fogaysana looma baahna in wax la sii fogeeya looma baahna annagu haddaan nahay dowlad goboleedyada arrinteeda uun arrin qabashay ahayd arrintiina way fogaato waa la fogeey haddii aan arrintaas fogaatay la soo celina burbur baa imaanaya soomaaliyao dhanna ku imaan karo annagu haddaan nahay galmudug aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay waxyaalaha dhacahaya xalay iyo maanta inta meelad wax ka dhamaan balanballe waa ogahay cadaada waa ogahay hobyo waa ogahay albarwaaqa waa ogahay intaasoo meelood dad baa lagu dilay haba kala bateen dambeynka cadaado afar waaqo iyo hobyo waxaa ka dhacay dilal loo geystay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo dad rayd ah halka degmada balanballe ay ka dhaceen dagalbeeleedyo sababay dhimasho iyo dhaawac
mahadsanid axsan axmed maxamed halkaad weli nagala socotaan waraadyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartis wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inuu dabqabsaday xarunta kaydka canjaladaha ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa lagu geleystay in la damiyo dab qabsaday qayb ka mid ahayd kaydka hadalka ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo ku taalla xarunta wasaaradda warfaafinta iyadoona dabkaasina uu ka dhashay koronto u xiriirsanayd halkaasi agaasimaha warbaahinta qaranka ee soomaaliya cabdifataax jeyte ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir in ka yar toban iyo shan daqiiqo uu ku soo diray gaadiidka iyo kooxaha dabdamiska ah kuwaasi oo suurto geliyay in si deg deg ah lagu damiyo dabkaasi sidoo kale waxa uu mahad celiyey shaqaalaha dabdamiska ee gobolka banaadir iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo aan u kala harinin daminta dabkaasi khasaaraha ma badna waxaase hadda aan ku howlanahay tirakoobka canjaladaha naga gubtay ayuu yidhi agaasimaha warbaahinta qaranka cabdifataax jeete oo la hadlay warbaahinta hase yeeshee ilaayo haatan waxaa guulo laga gaaray daminta dabkaasi wax khasaare nafeedihina kama dhalanin walow canjalado lagu walow lagu guda jiro tiro koobka canjilada la sheegay inay halkaasi ku gubteen warkii duhur ayaad dhegaystayaal la socotaan meel kastoo joogtaan duhur wanaagsan beelo walaalo ah ayaa waxa ay ku dagaalameen gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya bashiir cabdulle cismaan ayaa hiiraan warkan inooga soo diray
deegaanka qabno ee hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaa lagu qabtay gogol nabadeed taas oo lagu xalinayay colaad in muddo ah ka taagneed deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug qaar ka mid ah odayaashii waxgaradkii ka qayb galay kulankaasi ayaa ka hadlay meesha la yidhaah qabno waa laysugu yimid culmaudiin odayaal maamuladii labada gobol waa laysugu yimid dadweynihii shacabkii waa laysugu yimid nabadaa laysugu yimid nabadna waa laysugu baaqay nabadna waa lagu kala tegey nabadna waa laysugu imaado ilaa ilaah idinkiisa gogashaani waa gogol dib u heshiisiineed gogashaan ka horna waxaan isugu nimid degmada matabaan tanina waa tii labaadaan isugu nimid mataqaanaa ii sheeg bacda iyo qabano mataqaanaa balligan qabanood odayaalkii mataqaanaa ii sheeg ogaan cabdali odayaalkii habar gidir oo mataqaanaa matabaan iyo annagu waxaan ku heshiinay arrintii ka dhacda bacda ayaan dhoweed inaan iska gacan marinay inaan ka daawownay inaan ka heshiinay waxaan u sheegaynaa labada beelada walaalaha oo deegaankaas degan oo mataqaana matabaan wixii ka soo bilowda waa walaaloobeen islaanimay ku heshiiyeen walaalnimay ku heshiiyeen waxaan leenahay qofkii moodaha inta qof disho ama qof dhaca inuu ku inuu ku carari doono ma carari kartid dadka islaamka la iska daayo ha la heshiiyo dhiig walaal iyo dhiig muslim waxba lagu gaari maayo annagu haddaana labadii beelood dhaqankood odayaashoodiina waxaan ka heshiinay shaqaaqadii ka dhacday macnaha bacda dhammaantana waxaan isugu baaqaynaa ilaahay mataqaana nabad caawa inuu siiyo deegaanka laga naqdegay iyo deegaanka hadda mataqaana roobka cusub laga degana dadkii waa soo wada degay dadkii waa heshiiyeen waa wada heshiinay waxaan ka heshiinay shaqaaqadii meesha ka dhacday waxaan ka heshiinay dhibaatadii waxaan ka heshiinay xumaantii sidoo kale waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ducaale aadan cabdi meesha horta waxaa laisku yimiday waa dib heshiisiin maaragtay khilaafkii beelaha dhex maray sidii nabad loogu gaari lahaa oo walaalnimo loo gudbi lahaa oo xal wanaagsan loo gudbi lahaa haddana meel fiican ayaa laysla dhigay waa laysla gartay wixii maanta layska sugayey oo lagu ballamane waa laysku keenay oo magta ahaa waana laga heshiiyey waxaan rabaa marka oon haddana dib idii kala dardaarmaya inaad si kalsooni leho walaalnimo leh nabaddaas aad usii wadaan iyo wanaaggaas maanta waan ogsoonahay sanadku sidii hore ma ahan waa luufluuf deegaanku waa isku soo guuray hadba mataqaanaa meeshii daruur yar lagu sheego ayaa la wada aaday si mataqaanaa ummaddaas walaalaha oo xoolodhaqatada oo deegaanka ah oo had walba geediga isku timaado aan cadiifad mataqaanaa aysan u kala dhex marin in nabadda lagu dadaalo meeshii daruur yar ilaahay geliyana loo wada daaqo nabadgelyada iyo walaalnimadana layskula joogo intaasaan mataqaanaa idinkula dardaarmaya ciddii dadka shacabka dhibaato dhex dhigaysana aad xoogga u saartaan oo iska qabataan waxyaalihii xalka u baahanna aad wada xalisaan ka gaar ahaan maamulkeennu xoog baan idinla saaraynaa haddii ilaah idinka dhigo ballanna waan ka lahayn waxaan rabnaa maanta waa la isku soo guuray dhuusamareebaa laga soo guuray qurceela laga soo guuray waxaa laga soo guuray jirta hoosteeda ilaa beergadiid waxaa la iskugu yimid meeshaan waxaan rabnaa marka meelaha jiidaha ama maaragtay saaka nabadda in la sii wado meelaha maaragtay midda haddeer taagan waa xalinay waana xalismay midda kalena in la sii wadaan rabnaa waxaan ugu baaqaynaa in nabaddaas si fiican dadweynaha uu u qaato maamulka hirshabelle maamulka galmudugna garabkiinay taagan yihiin meeshaan kuma ekaa doona haddii ilaahayna waxaan ku ekaa doonaa ilaa meelaha ay ka ka jiraan maaragtay walaalaha ay iskugu soo guureen waan tegi doonaa haddii ilaahay idin bashiir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
dhanka ah iyo koonfur galbeed haddaanu aadnana magaalada baydhabo waxaa ka socda kulamo gooni gooni ah oo ay siyaasiyiintu la yeelanayaan xubno ka tirsan golaha shacabka haata waxaa faahfaahinaya qodobkaasi xasan axmed maxamed
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo dhowaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka socda kulamo isdabajoog ah oo qeyb ay ka yihiin musharaxiinta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed oo laga qani lafta gareen ayaa maanta baydhabo wuxuu kula kulmay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed shariif shiiquna maye iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa uu ku helinayay xildhibaan shariif maxamed cabdille kulanka ayaa laisla soo hadal qaaday hanaanka doorashada ay ku dhici lahayd toddobiy tobanka bisha nofembar ee sanadkaadii shariif cabdalla ayaa sheegay in muhiim ay tahay in doorashada wakhtigeeda aysan dhaafin xilli maalmaha kooban ee doorashadaasi ay ka harsan tahay musharaxa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed oo loyqan lafta gareen ayaa bogaadiyey sida ay u socoto howsha doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday kulamo goonigooni ah oo ay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka ay la qaadanayaan musharaxiinta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyagoo kala hadlaya arrimaha doorashada ee kusoo socda deegaanada koonfur galbeed
mahadsaned xasan axmed maxamed isbeddel ayaa lagu sameeyey saraakiisha ciidamada booliiska ee degmooyinka gobolka banaadir sida uu mar kale ku eegayo xasan axmed maxamed
taliska ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa isbedel wuxuu ku sameeyey qaar ka mid a saraakiisha booliska saldhigyada gobolka banaadir iyo saraakiisha qaabilsan qaybaha ciidamada taliskan ayaa xilka wuxuu ka qaaday taliyayaasha saldhigyada degmooyinka yaaqshiid dharkinley halwadaag iyo hilwaa waxaanu taliyaal cusub oo bolis ah loo magacaabay degmooyinkaasi sidoo kale waa xilka laga qaaday taliyihii qaybta galbeed ee booliska qaasim axmed rooble waxaana xilkaasi loo dhiibay sarkaal lagu magacaabo xundubey oo ahaa ku-xigeenkii qaasim axmed rooble taliyihii saldhigga degmada hiliwaa ee gobolka banaadir khaliif ilka caase oo xilkaasi laga qaaday ayaa loo dalaacsiiyey inuu noqdo taliyo qayb ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed
mahadsanid mar kale xasan axmed maxamed khilaaf xoogan ayaa haatan soo kala dhex galay madaxda maamulka jubbaland iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobolka gedo khilaaf xoogan ayaa haatan ka dhex taagan madaxda sare ee maamulka jubbaland iyo weliba saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka gedo waxaa soo baxaya khilaaf ka dhex jira gobolka waa dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gedo taasi oo dhabarka ku haysa booqasho dhowaan la filayo inuu dhowaan ku tago degmooyin ka tirsan gobolka gedo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe waxaa dhacay banaanbax lagu looga soo horjeedo madaxweynaha jubbaland oo ka dhacay magaalada garbaharey iyadoona banaanbaxa ay uu ahaa mid ay soo qabanqaabiyeen xubno ka tirsan maamulka jubbaland ee gobolka gedo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee degmada baardheere ayaa waxa ay sheegeen in garoonka diyaaradaha ee saddex degmo oo ka tirsan gobolka gedo aysan ka soo degi karinin mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland faarax cabdinuur turbac oo ah taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad ee guutada tobnaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada dowladda ayaa waxa uu sheegay in garoomadaasi aysan ka soo degi karin madaxda maamulka jubbaland ee dhowaan ku soo howlan deegaanada gobolka gedo
qorshan maamulka waa dowlad goboleedka jubbaland oo hadda dowladda kasoo horjeedo arrimahaas oo rabo in lagu dhibaateeyo dowladda federaalka ah oo maaragtay deegaanadan hadda aan joogno oo qaybo kamid ah gobolka gedo gaar ahaan saddexan degmo oo galbaharri iyo buurlugo iyo baardheere in ay yimaadaan ciidamana keenaan eelburadana ay maaragtay la wareegaan si ay dowladda federaalka ugu mamnuucaan gebi ahaanba jubbaland deegaanada jubbaland waxaan digniin u dirnay maamulka sheega axmedoobe iyo fakarka khaldan oo iska dhaadhiciyeen si aad loo socoto saddexaas degmo waxaa gacanta ku hayo ciidanka dowladda federaalka ah wax kale oo ciidamo uu hadda joogo oo jubbaland ay leedahay daraawiish ma jiraan ama boolisa si buuxda waxaa ugu hayo ciidanka dowladda federaalka ah dowladda iyo duulaanka ku yihiin ciidankeedii baa joogo waxayna isku dayayaan inay ciidamo raaskambooni ah ay keenaan oo indho xiran oo waxa iyana la aqoon oo halkaas maaragtay si ay dowladda ugu dhibaateeyaan oo erabarada iyo maaragtay meelaha muhiimka ay degaan annaguna arrintaas inaana ka aqbalin baan u gudbinay haddana waa u gudbinaynaa inaana ka aqbalin kana aqbali doonin
si kastaba haatee khilaafkan ayaa soo shaacbahaya xilli dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleeda qayb ka mid ah ay ka dhex jirto khilaaf xoogan kaasi oo muddooyinkii dambe sii xoogaysanayay diyaaradda kenyan airways ayaa safar maalinla ah ka bilaabaysa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka sida uu ku waramayo xasan axmed maxamed
diyaaradda kenyan airways ayaa dulimaadkeeda ka fidi doonta geeska afrika waxayna howlgallo duulimada ah ka bilaabi doontaa soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho shan iyo tobanka bisha nofembar ee sanadkaani duulimadyada waxa ay noqon doonaan si maanla ah waxayna kenya arrintaasi kaga gol leedahay inay kor u qaadda xiriirka hawada ee afrika ee isku xirka magaalooyinka iyo fudaynta dhaqaalaha dalka sida markaa loo xoojiyo xiriirka bulsho iyo dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka geeska afrika dulimadyada waxa ay ka baxayaan garoonka caalamiga ah ee jomo kayata nairobi saacaddu markay tahay toddobadii afartan daqiiqo sidoo kale diyaaradda waxay dib ugaga soo mabaxaysaa garoonka caalamiga aadancadda ee magaalada muqdisho afartan iyo afartan iyo shan daqiiqo si ay ugu laabato magaalada nairobi sagaalka galabnimo
mahadsanid xasan axmed maxamed al-shabaab ayaa waxa ay xukun dil ah ka fuliyeen gobolka hiiraan sida uu ku soo waramayo bashiir cabdulla cismaan xarakada al-shabaab ayaa sheegatay in fagaaro ku yaala deegaanka shaw ee gobolka hiiraan ay ka fulisay xukun dil ah kadib markii ninka lagu soo eedeeyey inuu farxumeeyey wiil xarakada al-shabaab ayaa sheegatay in fagaaro ku yaala deegaanka shaw ee gobolka hiiraan ay ka fulisay xukun dil ah kadib markii ninka lagu soo eedeeyey inuu farxumeeyey wiil yar dacwadna laga soo gudbiyey ninka la toogtay oo lagu magacaabi jiray cabdiqaadir dolaal ayaa da-diisa lagu sheegay shan iyo toban jir waxaana uu farxumeynta kula kacay wiil da-diisa lagu sheegay lix jir aabbaha dhalay wiilka yar ee ay sheegeen al-shabaab in dacwad eh, ka gudbiyey wiilka la dilay waxaa al-shabaab ay intaa ku dareen in cabdiqaadir uu qirtay eh, dembiga lagu soo oogay al-shabaab ayaa intaa waxay ku dareen in dilka cabdiqaadir la weydiiyey caafimaadkiisa islamarkaana uu qirtay sida ay sheegeen in uu caafimaad ahaan wanaagsan yahay
mahadsanid bashiir cabdulle cismaan halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartes warkii duhur ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa banaanbax ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho sida uu kusii anba qaadayo xasan axmed maxamed
dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayaa maanta waxay banaanbax cabashaha waxa ay ka dhigeen degmada shubis ee gobolka banaadir banaanbaxyaashan ayaa waxay eedan u jeediyeen wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya kadib markii ay ka hor timid go-aan lagu burinayay xarun caafimaad oo ku taalla degmada shubis ee gobolka banaadir maamulka degmada shubis ee gobolka banaadir ayaa burburiyey xarunta caafimaad ee dadka qaba cudurka qaaxada iyo h i ifis kaga qaadan jireen daaweyn waxaana xaruntaasi laga doonayaa in laga dhiso isbitaalka weyn ee degmada shubis ay yeelanayso xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tallaabada lagu burinaya kasoo horjeestay xaruntaasi iyagoo sheegay in xarunta caafimaad bulsho badan lagu adeegi jiray islamarkaan aan la xiri karin sideedii horena ay u shaqay doonto qaar ka mid a banaanbaxyaashan oo la hadlay raadiyaha cadcaado ayaa waxay sheegeen in ay ku qanacsan yihiin burburinta xarunta caafimaad ee ku taalla degmada shibis si loogu dhiso isbitaalka weyn ee yeelanayso degmada shibis ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho
mahadsanid xasan axmed maxamed dowladda soomaaliyana waxa ay ka hadashay dab ka kacay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mar kale xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa faahfaahin wax ka bixiyey dabkii saaka ka kacay ee maqaayad ku taalla gudaha garoonka adancadda ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa sheegay in maqaayadda qayb ka mid ah ay gubatay islamarkaana lagu guulaystay in dabkaasi la damiyo wuxuu sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo qaybo ka mid ah maqaayadda oo dabka uu baabi'iyey saaka subaxdii saacaddu markay ahayd shantii iyo bar ayaa koronto sababtay qaac inuu galo gudaha dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho habayaraatee waxaan gaarnay garoonka qalab iyo neef ma jiraan marka laga reebo jiko yar oo ay korontada waxgaarsiisay ayuu yidhi wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar wasiir omar ayaa tilmaamay in shaqadii garoonka ay socoto islamarkaana aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin shaqadii dulimaadka ee garoonka adancadda ee magaalada muqdisho garoonka wuxuu u shaqaynaya sida caadi ahayd ee dulimadyada si habsami leh ayay u socdaan ayuu yidhi wasiirka duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed salaad omar
mahadsanid xasan axmed maxamed goordhow waxaad maqli doontaan dhegaystayaal qodobadii caalamka balse markaan qadar yar إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
hormuud telecom shirkaddii hanaqaadoo karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadkaoo hidhar socdoo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kale aan jirtoo lagu gaarin hormuudoo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo halowna uu ku yidhaah hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexa soo hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kale aan jirtoon lagu gaarin hormuud ee hooy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatuf kaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraaga sinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c plus hal kalaa jirto lagu gaarin hormuud oo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilko hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadko hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haysto iyo hugun iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka koow
mar kale heesku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes dowladda israa'el ayaa waxa ay sheegtay in taliyo ka tirsan ururka xamaas ay ku dileen howlgalka marayka khasaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda falastiin ayaa xaqiijisay in ugu yaraan lix ruux oo falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ururka xamaas iyo tiro kale lagu dilay intii israa'el ay howlgalka ka waday marinka khasaa ciidamada yuhuudda ayaa waxa ay sheegeen in hal askari laga dilay mid kalena laga dhaawacay intii ay howlgalka ka wadeen ciidamada qaaska ah ee marinka qasaa benjamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa waxa uu go-aansaday inuu soo gebangebeeyo booqashadii uu ku joogay magaalada basir ee kaga qeyb qaatay xuska boqol guuradii ka soo wareegatay dagaalkii koowaad ee adduunka afhayeen u hadlay xamaas ayaa waxa uu ururka hubeysan ee kooxda waa ururka hubeysan ee xoogga badan ee ku sugan qasaa waxa uu dhadeecayn u jeediyey isla markaana uu aada ugu cambaareeyey sarkaal sare oo laga dilay xamaas ayaa lagu mag sarkaalkan sare oo laga dilay xamaas ayaa lagu magacaabi jiray sheekh nuur bakhdad oo ka tirsanaa ururkaasi wuxuuna ahaa taliyada guutada waa guutada isis ee ka tirsan ururka xamaas ee ka dagaalama gudaha waddankaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaa ayaan kusoo koobaynaa warkii duhur ood kala socoteen muujadda siddeetan iyo siddeed dhibiici shan megaartis raadiyo cadaado halka dhegaystayaasha caalamku ay nagala socdaan aalada tabinta tooska ee life streamka intaan ku kulmayno warkan warka xiga waa bahdi raadiyo cadaada oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah jila jaamac jile waxaana farsamaynayay xasan axmed maxamed soo saaristuna waa isla xasan intaan ku kulmayno midkan midka xiga nabadgelyo
loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك اقتهالي وفيك الرجاء ومني